halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban qaar ka mid ah efemada geeska afrika iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somaly com
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa jimco afarta maaj sanadka idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cumar xasan axmed
dhegaystayaal qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi oo qaadacday cunaqabaynta qaramada midoobey ay saartay waxaana hogaamiyaha dalkaasi uu ku amray ciidankiisa inay diyaar ka dhigaan hubka nukliyeerka ah si ay u adeegsadaan wakhti walba
musharaxiinta madaxtinimada xisbiga jamhuuriga maraykanka oo xalay yeeshay dood aad u kul If you're our nominee, Hold on, excuse Senator, me, hold I on.
think I'm talking.
Hold on, Well, Senator.
excuse I me, beat you'll lose Hillary eight or nine Clinton points.
Hold on, hold on, hold on, hold on.
I hope you can The control.
audience cannot understand when you're talking over each other.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan amni darrada iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan balse marka hore warkii caalamka mar kale ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee rajada ka qaba inay ku soo baxaan hardanka musharaxnimo madaxtinimada dalka maraykanka ayaa xalay dood adag yeeshay donald trump oo ragga ay ishayaan ee ted cruz iyo mark rubio ayaa doodooda sii xoogaysanaysay iyadoo ay soo baxayeen astaan muujinaysa kala qaybsanaan xisbiga dhexdiisa intii doodu ay socotay ayaa senatarka florida mark rubio senatarka texas ted cruz iyo guddoomiyaha ohio john kasich iyo ganacsadaha reer new york donald trump waxaa laga dareemayey isku qaylin dhexdooda aflagaado shakhsiyadeed hadallo midabka ku salaysan kuwaasoo hore looga bartay doodihii hore ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ee sanadkan ay yeesheen mas-uuliyiinta dalka yemen ayaa sheegay dad maleeshiyaad ah inay weerar ku qaadeen guri ay degan yihiin dad howlgab ah oo ku yaala magaalada cadan ee dalkaasi yemen halkaasna ay ku dileen shan iyo toban qof waxaana dadka halkaasi lagu dilay ka mid ah caruur iyo weliba afar qof oo ah dadka waxsoora oo ka tirsan madhabta diinta masiixiga ee dalkaasi hindiya saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay dadka weerarka soo qaaday in ay rideen qoryaha darandooriga u dhaca markii ay gelayeen gurigaasi saaka jimcihii mid ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay maleeshiyaadkaasi oo aan weli la ogeyn waxay ahaayeen in ay ugu horrayntii toogteen dadka cuntada siiya dadka halkaasi gala oo ka shaqeeya dhinaca caafimaadka ah kadibna ay xidhxidheen dadkii waayeelka ahaa ee goobtaasi gelayay isla markaana ay toogteen mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay degmada sheekh cismaan ee magaalada cadan ee dalkaasi yemen hase ahaatee ma jirto cid sheegata inay weerarkaasi ka dambeysay ilaa iyo hadda dowladda turkiga ayaa afar sano xabsiga ku xukuntay laba siiriyaan oo loo haystay inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada ilmo yar iyo qoyskooda oo ku qaraqmay badda xilli ay kusoo jeedeen dalka turkiga warbaahinta turkiga ayaa baahisay in muwafaka allabash iyo casiim al farxaad lagu helay inay dadka tahriibinayeen islamarkaasina ay xabsi afar sano iyo laba bilood qaadan doonaan dadka dhintee ayaa ka mid ahaa ailan kurdi oo saddex sano jir ahaa kaas oo calaamad u noqday dhibta haysata qaxootiga ka soo baxsanaya colaadda syriya kadib markii sawirqaade uu baahiyey meydka canugaasi yarka oo badda ka soo caariyey ailan hooyadiis iyo walaalkiisa kale ayaa sidoo kale xilligaasi ku dhintay badda dhaqaalaha dalkan maraykanka ayaa soo hooyay faa'iido xooggan oo saafi ah waxaanu abuuray bishii lasoo dhaafay laba boqol iyo labayo afartan kun oo shaqo warbixin ay jimcahan soo saartay waaxda shaqada ayaa sheegaysa in bishii february ee lasoo dhaafay ay shaqola'aantu taagnayd boqolkiiba afar dhibic sagaal khubrada dhinaca dhaqaalaha ayaa sheegay tirada shaqooyinka la abuuray inay yihiin kuwa ka sarreeya intii la filayey warbixin gaar ah ayaa iyadu tilmaamtay in ganacsiga maraykanka uu hoos u dhacay bishii january xilligaas oo heerkii ugu hooseeyay uu gaadhay waxyaabaha dibadda uu maraykanku u dhoofiyo muddo shan sannadooda in ka badan habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington kuuriyada waqooyi ayaa si weyn u diiday cunaqabataynta uu ku soo raga golaha amniga ee qaramada midoobay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ku amray ciidamada dalkiisa in ay diyaar u noqdaan sidii ay u isticmaali lahaayeen hubka nukliyeerka ah wakhti walba si ay uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay halista sii kordhaysa ee uga imaanaysa cadowgiisa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa meel mariyey qaraar arbacadii kaasoo sii adkaynaya cunuqbataynta saaran maamulka pyongyang kadib markii maamulkaasi uu tijaabiyey janwari lixdeedii hub nuclear ah waxaana cunuqbatayntaasi ay noqonaysaa tii ugu adkeyd ee la saaro muddo ka badan labaatan sanno dalkaasi telefishan ku hadla afka maamulka pyongyang ee k r t ayaa war akhriyii telefishankaasi ka soo xigtay afhayeen aan magaciisa la sheegin inuu qaraarkaasi ku tilmaamay mid la doonayo in lagu go'doomiyo madax bannaanida kuuriyada waqooyi 문제로 되는 것은 이번 제재 결의가 당치하는 waxa uu yidhi qaraarkaasi waa mid muuqda islamarkaasina ah dembi fool xun oo caalami ah oo la doonayo in lagu go'doomiyo madax bannaanida waddan iyadoo marmarsiyo aan la qaadan karin loo soo marayo waxaan wadi doonnaa nukleyerka oo aan isku difaacayno waxaana dhabaha ku haynaa sidii aan u noqon lahayd awood sare oo xagga satellite-ka ayuu war akhriyihii ka soo xigtay afhayeenkaan magaciisa la shaacinin madaxweynaha koonfurta kooriya baak jing ayaa iyana jimcaha maanta ugu baaqday waddanka la dariska inuu ka laabto oo uu joojiyo barnaamijyadiisa hubka nukleyerka 북한 정권은 핵무기가 체제를 보장한다는 waxaan mar kale si adag ugu yeerayaa kuriyada waqooyi in ay iska tuuraan qaladaadkooda barnaamijka nukliyeerka ayna xaqiijiyaan ammaanka maamulka oo ay qaadaan dhabo sax ah oo wax lagu bedeli karo sida ugu dhaqsiyaha badan si kastaba haatee hogaamiyaha kooriyada waqooyi kim jong un ayaa dalkiisu ku amray inuu u diyaargaroobay isticmaalka hubkiisa nukleyerka ah xilli kasta islamarkaasina milatarigiisu uu weerar isku diyaariyo ruushka ayaa si dhab ah uga walaacsan diyaargarowga ay kooriyada waqooyi sheegtay inay isticmaalayso hubkeeda nukleyerka afhayeen u hadlay moscow ayaa sheegay in dalalka gobolku ay ka rajaynayaan inay qaadaan tallaabooyin kastoo lagu hortagi karayo colaad aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd kuuriyada waqooyi
habeen wanaagsan jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal gobolka michigan ee dalkan maraykanka ayaa xalay ka dhacday dood kulul oo dhex martay musharaxiinta ku tartamaya jagada mash- musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee wadankan maraykanka doodan waxaa ka qayb galay afar musharax oo xisbigaasi ka tirsan haddaba maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan kusoo koobaya hadaladii iyo hadaladii ay ka jeediyeen musharaxiinta halkaasi
doodii xalay ragga ka soo horjeeda donald trump ayaa mid mid u dhaleeceeyey ganacsadahan hodanka ah master trump ayaa kusii saqaya inuu noqdo ninka loo xulayo inuu xisbigiisa u matalo doorashada kama dambaysta ah senator mak rubio ayaa ballan qaaday inuu arrimo muhiima ka hadlayo hase yeeshee waxaa inta badan ka xoog badinayay muranka uu la gelaya donald trump Of all the people on the stage, he performs the worst against Hillary Clinton.
Wrong. I beat Hillary Clinton. I beat Hillary Clinton in many polls. I beat will Hillary wipe you Clinton out.
in many polls.
If you're our nominee, Hold on, Excuse Senator, me, hold on.
I think I'm talking.
Hold on, Senator.
Well, excuse me.
I beat you'll lose by Hillary eight or nine Clinton points.
in Hold on, hold on, hold on, hold on.
I hope you can.
iyagoo warka aan kala helaynin ayaa rubio uu sheegay in dadka saaladan taagan oo dhan uu donald trump yahay ka ugu liita marka loo eego hillary clinton trump ayaa isna ku jawaabay taasi waa khalad waxaan hillary clinton kaga adkaaday dhowr meelood oo ra'yiga dadweynaha laga qaaday rubio isagoo hadalka ka dhex gelaya trump ayaa yidhi waad guuldarraysan doontaa dooddu waxa ay ka dhacday magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee detroit waxaana doodda ku badnaa ay dadkii tartanku ka dhexeeyey ay isweydaarsanayaan mid ka mid a ilbiriqsiyadii ugu yaxyaxa badnaa ayaa ahayd markii trump uu ku faanay xirfadiisa dhinaca galmoodka marka rubiyo loo barbardhigo rubiya ayaa dood kale oo maalmo ka hor dhacday wax kaga sheegay xajmiga gacmaha ee donald trump I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that. So I would like to take that back. He's really not that much of a lightweight. And as far as, and I have to say this, I have to say this. He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this.
donald oo one.
arrintaasi Look at ka those hadlaya hands.
ayaa Are yidhi they waxaa small?
dhacday inaan ugu yeedho nin khafiifa waxaan jeclahay inaan hadalkaasi la noqdo run ahaan ma aha nin sidaas khafiif u sii ah waa inaan arrintan sheegaa gacmahayga ayuu wax ka sheegay ma jiro qof weligii gacmahayga wax ka sheegay weligay ma maqal bal eega gacmahayga miyay yaryar yihiin haddii gacmahaygu ay yaryar yihiin wax kalena waa inuu yaraadaa waxaan kuu hubinayaa in wax dhibaato ahi ayna jirin waan kuu hubinayaa ayuu yidhi senator ted cruz ayaa isagu dagaalkan dibadda ka joogay hase yeeshee waxa uu dhaleeceeyey trump oo uu ku jeesjeesay halkudhigga ololihiisa ee ah mar kale ameerika waa inaan ka dhignaa mid weyn And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great. You can even print it and put it on a baseball cap.
uma malaynaya in dadka reer maraykan ay danaynayaan koox arday iskuul ah oo murmaya waxay danaynayaan xal ee ma aha halkudhigyo way sahlan tahay in la yidhaahdo waxbaan wanaajinayaa oo wax fiican ka dhigayaa laakiinse su-aashu waxay tahay ma fahamsan tahay mabaadi'da maraykanka ka dhigaya waddan weyn mar kale ted cruz oo ah ninka ugu soo dhow donald trump marka la eego gobollada lagu guulaystay ayaa isku dayaya inuu codbixiyaasha ku qanciya inuu yahay qofka lagu beddelan karo donald trump hase yeeshee guddoomiyaha gobolka ohio john kaysik oo doodda qayb ka ahaa ayaa sheegay in isagu uu yahay tartamaha hardanka la geli kara dimuqraadiga marka la gaadho bisha nofembar I can get the crossover votes. You see, because throughout this campaign, I've talked about issues. I have never tried to go and get into these kind of scrums that we're seeing here on the stage, and people say everywhere I go.
waxaan heli karaa codadka naga baxsan maxaa yeelay intii loolanka lagu jiray waxaan ka hadlayay arrimo muhiima weligay iskuma dayin inaan dhex galo buuqan aynu saaladan ku arkayno meel kasta oo aan tagana dadku waxay leeyihiin adigu waxaa tahay qofka qaangaadhka ah ee saalada saaran hase yeeshee john kaysik ayaanan weli meelna ku guulaysan sii socoshada ololihiisuna waxa uu ku xidhan yahay haddii uu ku guulaysto gobolka uu guddoomiyaha ka yahay ee ohio halkaasi oo doorashadu ay ka dhacayso shan iyo tobanka bishan march mudanayaal badan oo jamhuuriya iyo dad xisbiga magac ku leh ayaa sheegay inaanay taageeraynin donald trump xitaa haddii uu isagu soo baxo halka qaar kalena ay ku daba safteen donald trump ayaa ah tartamaha jamhuuriga ee keliya ee haya waddada guusha iyada oo tirada wufuuddee loo baahan yahay in lagu guulaystaa ay tahay kun laba boqol toddobiyo soddon wafdi waa si loo helo in xisbiga loo matelo doorashada kama dambaysta ah ee bisha nofembar
maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayay kuna saabsanayd doodii xalay xubnaha xisbiga jamhuuriga ay yeesheen
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen cismaane gudowacan
kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo meelo kaleba waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay qaraxyo xooggan oo ay dad badan ku dhinteen qaraxyadan ayaan muujinaya in weli dowladda soomaaliya ay u caalla'dahay inay wax ka qabato dhinaca amniga haddaba maxaa lagu macnayn karaa qaraxyadan sideena looga hortegi karaa waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka barnaamijkeennan waxaa ka qaybgelaya oo haatan khadka taleefonka si toosa ugu wada jira oo arrimahaasi falanqaynaya maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda rofesor cabdiwaxaab sheekh cabdisamed oo macallinka jaamacadda nairobi oo isaguna nairobi ku sugan iyo cumar sulaymaan cali oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada cirka soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyay hay-adda nabad sugidda soomaaliya waxaanu ku sugan yahay magaalada london waxaan filayaa saddexdiinuba inaad maqlaysaan ugu horreyn kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa tahay waan idinka mahad celinaya wakhtigiina iyo inaad iga ogolaataan barnaamijka inaad si toosa uga qayb gashaan magaalada muqdisho waxaa lix iyo labaatankii bishii hore ka dhacay qaraxyo xooggan oo lala eegtay hotel s y l qaraxyadaasi waxaa ku dhintay ku dhowaad soddon qof saraakiisha amnigu waxay sheegeen in qaraxyadan ay ahaayeen kuwo aada u xoogganaa oo magaalado dhan laga dareemay oo aan horeyna loo arkin waxaana wararku sheegaya in kooxda al-shabaab oo qaraxyadaasi ay geysteen ay u isticmaaleen ku dhowaad laba boqol oo kilograam oo waxyaalaha qarxaa dowladda soomaaliya ayaa shir deg dega oo ay muqdisho ku yeelatay toddobaadkii hore waxay ku dhawaaqday in amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan tuuriyare agaasimaha hay-adda nabad sugidda ayaa ku dhawaaqay amarkaasi mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo gobolka banaadir halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo he-adaha amnigae raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeda in laysku xidho kii xogtahaayoo nabad sugidda ah kii awooddahaayay ciidan oo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idin qalabayno inaan idin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dowladda ah barabowse laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan tuur yare agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo ku dhawaaqay in mas-uuliyadda amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir haddaba maamulka gobolka banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaado mana fulin karaa in uu sugo amniga magaalada muqdisho arrimahaasi waxaa ka jawaabaya oo haatan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda maxamed haddii aad maqlayso dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyaddii amniga idinka laydinku wareejiyo haye awooddaasi ma leedihiin aad amnigii ku sugaysaan mas-uuliyaddaana ma qaadi kartaan bismillahi raxmaan raxiim cabdi casiis waa mahadsan tahay waa saas aad sheegaydid dabcan waxaana keenay mas-uuliyadda in hadda la yidhaahdo maamulka gobolka banaadir aa lagu wareejinayaa dhibaa keenay jira oo oo muddo iska soo daba noqnoqonayay waa og tahay magaalada qaraxyo oo dabcan waxaa ka dhaca dhowr jeer ka dhacay arrintaasi mudday soo jiitamayday arrinta ah maamulka gobolka banaadir in la hoygeyo hay-adaha ammaankana wax hadda bilowda maahane waa wax muddo soo jiitamayay oo gudoomiyahan iyo guddoomiyaashii ka horreeyey intaba maaragtay ay mar kasta ama ku dadaali jireen ama ay codsan jireen in maaragta maamulka gobolka gobolka la hoosgeeyo sababtaasna waxay ahayd ma ahayn xil jacayl iyo in maaragtay uu qofku ay guddoomiyayaashu jecel yihiin in uun wax la hoosgeeye mar kasta magaaladan gobolkan banaadir oo ayagu ay guddoomiyayaasha ka yihiin dhibaatooyina ka dhaca aada u moodid in magaalooyinka kaleo soomaaliya ay soo jirin dhibaatooyinkaasi marka mar kasta uun in maamulka iyo amnigu inay isla socdaan gobolkan oo oo oo hal ay hay-ado ay xukunto macnaha oo oo hadda madaxda qarankuna inay hadda ay garwaaqsadeen aada moodid sidaasaa ugu weyn marka dee aada iyo aadaan annagu waanu isku leenahay ama maaragtay aanba hubnaaba in magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir haddii hay-adaha ammaanka heer gobol la hoos keeno inay wax badan magaalada iska bedeli karaan marka maxaa iska bedeli karay kula tahay mar haddii dowladdii dhexe hay-adihii hoos imanaya ee tii amniga tii bilayska iyo tii wasaaradda amniguba ay ku guul daraysteen inay qaraxyadii iyo amni darradii joojiyaan idinka ka maamul ahaan gobol banaadir maxay idinla tahay maxaad samayn kartaan oo ka duwan dowladdii dhexe waxay samayn weyday wallaahi de dabcan hay-adaha dowladda dhexe oo ammaanka markaad aragtid wasiirka amniga oo kale de waa wasiir amniga oo wadanka oo dhan u shaqaynaya oo afar iyo labaatan saac safara ku jira oo ama gobolada ha ahaado soomaaliya ama dibadda ha ahaato taliyaha nabad sugidda waa taliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliyeed taliyaha booliiska sidaas oo kale weeye marka mas-uuliyadda macnaha ay keenaydo oo annaga hadda aan u aragno inay wax badan ka bedeli karto maamulka gobolka banaadir toddobiyo tobanka degmo isagaa hadda maamula ciidan ahaan hay-adaha ammaanka ee heer gobol waa la shaqeeyaan gobolka laakiin haddana gudoomiyaha gobolka si toosa ugama amar qaataan waa aragtay dowladda dhexe fadhigeediia wuxuu yahay magaalada muqdisho magaalada muqdisho markuu yahana hay-adahaas shaqadii la rabaa markaas loo diraa oo oo oo amniyo la raba laakiin markii maamulka gobolku uu gudoomiyaha gobolka ay hay-adaha heer gobol asaga ay hoos tagaan oo degmooyinka iyo maamulka saro gobolka iyo hay-adahaas heerka gobol ay isku xiran yihiin oo dadweynaha dadkii xuuraanka ahaa oo shaqay lahaa oo hay-adaha ammaanka wax u sheegi lahaa laga dhex sameeyo waxaan hubaa inay wax badan ay ka imaan karaan oo meesha isbedel badan ka imaan karaan waa tahay waad mahadsantay waan kugu soo noqonayaa maxamed axmed diiriye waxaan soo gelinayaa cumar sulaymaan oo london joogo ka mid ahaa saraakiishii hore ciidamada soomaaliya cumar nabad sugiddana waad la soo shaqaysay sida muuqatana dowladda soomaaliya hay-adaheedii amnigu habacsanaan badan baa jirta wayna ku guul daraysteen dhinacii amniga marka la eego oo qaraxyadii baa sii badanaya in lagu wareejiyo maamulkii gobolka banaadir mas-uuliyadda amniga ee magaalada muqdisho maxay macnahaan ka dhigan tahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، ومحسنتين waana idinku bogaadinayaa sida wanaagsan ee aada arrimaha soomaaliya usoo bandhigaysaan idinkoo aan qiyaasaya inaad doonaysaan soomaali iyo wanaageeda khayr la qabtaan midda kale wadanka markii anigu aan shaqaynayay ma jiri jirin wasiirka amnigu ma jirin laakiin waxaa jiray taliyaha amnigaa jiray oo nabad sugidda taliyaha nabad sugiddaa jiray wasiirka amnigu ma jirin boliis waa jiray oo isaguna hay-adaha amniga ka mid a iyo xooga militariga soomaalida isna hay-adaha amniga ka mid ah laakiin mid waliba wuxuu leeyahay hawshiisa u gaarka ah oo uusan ka kale shaqo ku lahayn haddii markaa wixii inta laysku cayniyo beydgooya hal meel loo wada jeeyo oo isku shaqo laga dhigo dee hawshii meeshaa waxaa ii muuqanaysa in hawl laga tegey hawshaa laga tegey ee aan la qabanayna ay markaa kusoo dhacayso maaragtay in ay cadow ka faa'iidaysto matal boliiska waa hay-adda amniga gudaha oo public order waxaan lala dilaya assassinationka waxa la jabsanayo dhibaatooyinka noocaas oo kale a fara inay qaadaan oo ay baaraan maaragtay qofkii dembiga raadiyaan oo waa wax laakiin marka la yihahdo nabad sugidda nisa marka la yidhaahdo nisa waxay ku shaqo leedahay cadowga jawaasiista ee ama gudaha ka shaqaynaya cadowga ajnabiga u shaqaynaya ama banaanka ka shaqaynaya haddaba ninka nisa ah ee gobolka banaadir jooga wuxuu leeyahay taliyaha gobolka banaadir jooga ee nisa lama shaqayn karo governorka gobolka lama shaqayn karo sababtu waa maxay ninkani wuxuu ka shaqaynayaa siyaasadda dalka iyo nabadgelyada amniga waxaa hadlayn karaa govarnarka laftiisa ayaa wuxuu ka mid noqon karaa kuwa laga shaqaynayo ee amarka isaga amarkii bixinaya marka sidaa daraaddeed ninkani waa inuu amarka u gaarsiiyaa warka uu ka amar qaataa oo u ribood gareeyaa ninka taliyaha nabad sugidda ah taliyaha nabad sugidduna wuxuu wax u sheegaa waxa weeye madaxweynaha oo keliya waayo aniga wasiirka amniga haddii layla tashanaya meesha waa ka saari lahaa sababtu waa maxay ninka taliyaha nabad sugidii wuxuu la darajo yahay wasiir oo shirarka wasaaradda marka ay golaha wasiir shiraya uu ka qaybgelayaa sida wuxuuna riboort garanayaa oo keliya oo amarka uu gaarsiinaya madaxweynaha oo keliya waa tahay marka aniga waxaan u arkaa in qolo laga qaado xil oo qolo kale loo dhiba inaan waxba bedelayn laakiin waxaa rabaa in qof habboon qofka meesha uu xilka loo dhigayo qof habboon oo shaqada yaqaan u yahay iyo inuu ninkaas shaqadiisa qabsado toos u qabsado uusan shaqooyin kale lagu labin waa tahay marka waxaad leedahay waxba soo kordhin mayso in mas-uuliyaddii amniga muqdisho soo kordhinaysa male wax ay soo kordhinaysa male in qolo laga qaado qolo loo dhiibo laakiin waxaa rabaa meesha in sida ay tahay in loo shaqeeyo loo shaqeeyo qofka loo dhibayaana yahay qof isagu xilkaa ka soo bixi karoo la ogyahay hadduu khaldamo hadda wax dhacaan laguma canaanayo marka waa la ogyahay qofka waa shaqayna waa dadaalaya wuu ordaya ma dhiganayo wax walba hore waa qabtay hore waa ka tageen no problem waa tahay waan kugu soo noqonaya cumar saleybaan oo london jooguu ahaa oo ka mid ahaa saraakiishii hore ciidamada dowladda soomaaliya hadda waxaan khadka soo gelinaya oo isna ku jira magaalada nairobi profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo macalinka jaamacadda nairobi cabdisamed haye
horta cabdilcasiiso soomaaliya markastoo isku hagaagto oo micnaha rajo ay yeelato oo micnaha yani soo kacdo yidhahdaan soomaaliya way hagaagaysaa waxaa moodaa runtii cadowga soomaaliya inuu turanturaynayo ama cadowgaas al-shabaab ha ahaado ama cadow gudaha ku jira ama mid dibadda ka yimaado ha ahaadee waxaa moodaa runtii baryahan dambe in xamal ay soo hagaagaysay ummadda soomaaliya rajo badan ay gelaysay yani dad soomaaliya jiiro fara badan ay lahaayeen marka waxaa cadowga soomaaliya markasta waxaas u arkaa wuxuu niida ka ka jidiyaa yani dadka soomaaliyeed laakiin mushkiladda meesha taal waxaa weeyaan xukuumadda maanta taagta daran ee runtii xamar ka dhisan awood uma laha maanta ay ku hananta yani amniga waddanka dabar dhaqaalada ma hayso taa kale ku hanantana ma hayso ma hayso laakiin meesha waxaa weeyaan waxaa waxaa lagu dhaliili taa iyadoo laguma dhaliili kara laakiin waxaa lagu dhaliili karayaa oo runtii lagu eedeyn karayaa in yani cadowga soomaaliyeed ee isku herdinaya gudaha soomaaliya ayagu ay fiirsatay oo haba yaraatee yani ay ka noqoto dee ciyaartii lagu la cayaarayay aynana ay daawanayso hore yeetee aysan waxba ka qabanaynin waxa soomaaliya maanta ka ka socda waxaa ku macnayn karaa sheekadii loola jira ashuleyl waleyla yani sheekadii kun habeenii hal habeen socotay ayaa lagu macnayn lagu macnayn karayaa war ciidan soomaaliyeed ayaa haran karayo yani amniga soomaaliyeed Waa tahay.
ee dad shisheeye ah ama ciidan shisheeye ah ma doo barnaha barnaha haba yaraatee ma haran karayo amnigaada ma haran karayo midda maanta loogu marka dowladani ay taaba qaaday oo dowladihii kumeelgaarka laga baxay oo dowlad sigli soomaaliya ay yeelatay ummadda soomaaliyeed rajo badan bay ayaa yeelatay ummadda soomaaliyeed waxay rajeynayeen in waktigan macnaa afar sana kabacdi aan ciidanka ma ciidan haran kara amniga magaalada muqdisho uu yimaado oo ciidamada amisom marka ay ka baxaan oo gobolada kale ay gaaraan markaa si tadriijiyad ah ay uga baxaan maarta ciidankan micnaha amisom ay uga baxaan oo marka ciidanka soomaaliyeed la tijaabiyo Waa tahay.
maxaa yeelay hadda ciidanka soomaaliyeed laba arrimood saddex arrimood bay haysataa mid waxa weeyaan waxaa saaran yani cunaqabatin xabka ayaa hubka ayaa saaran oo macnaha hubka way ma la soo dhigi karaan midda labaad waxa weeye mishaar saxa ay maanta qaadanayaan ma laha mishaarka aad buu ugu yaryahay nolosha dhulka aad bay xirinay tahay midda saddexaad waxa weeyaan yani waxa weeye ab yani amniga waxaa loo yaqaana securityga waxa weeyaan wax- wax- waxyaabaha istaalaha u ah ama lagu garta in qaran uu jiro marka waxaa bata runtii in yani la caalameeyo caalami laga dhigay securityga soomaaliya waxay kamid tahay aajarada soomaaliya ka horsato kadhigaa kun iyo laba iyo laba kun iyo laba sanaday kamid tahay Taa Yani waad- waxaa la waad- muujinayaa dowladdu inay wax qabanayso Waad mahadsantahay.
Laakiin ilaa ciidan soomaaliyeed oo saxa la helo ilaa dhaqaala soomaaliyeed oo saxa la helo ilaa ummadda soomaaliyeed ay aragto inay xamar tahay caasimadii soomaaliya qalbiga soomaaliya u yahay soomaaliya xamar oo hagaagsan ama muqdisho hagaagsan ay tahay soomaaliya oo hagaagtay marka midda cadowga soomaaliyeed ee kirana taa weeyaan waad Inay mahadsantahay xamar oo waad mahadsantahay istaagtaa weeyaan.
cabdiwahaab waa tahay cabdiwahaab sheekh cabdisamed waad mahadsantahay Een, waxaan ah, doonayaa een, ah, saddexdiinuba inaad khadka igu jirtaan waxaan doonayaa bal aragtida dadweynaha ee barnaamijkan dhegaysanaya inaan soo gudbino Een, ah, dadweyne fara badan ayaa dhinaca facebooka noogu soo diray aragtidooda Een, sidoo kale dadwey- ah, dhowr ka mida dhegaystayaasha ayaa doonaya inay bal codkooda iyaguna dhiibtaan oo su-aalo weydiiyaan Een, waxaa een, haatan khad ku jira dhegayste ka mid ah dadka barnaamijkan dhegaysanaya Een, ah, walaal barnaamij kusoo dhawow magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto walaal magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiqaadir maxamed waxaan ku sugnahay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari dhammaan waa salaamayaa mudanayaasha iyo mas-uulka eh, khadka telefoon ku jira iyo dhegeystayaasha idaacadda c o a haddaan gudo galo barnaamijka eh, waxaan weydiin lahaa mas-uulka iyo mudanayaasha kale eh, sidaan ogsoonahay waxa eh, qaraxyada iyo eh, dhibaatada ka taagan dalka soomaaliya eh, eh, mas-uulka ka ah waa dhalinyaro la khalday Eh, marka maxaa uga qorshaysan xukuumadda dowl- dowladda soomaaliya maxaa looga qaybgelin waayay dhalinyarta arrimaha sirdoonka arrimaha khalkhalka minaha maxaa iyaga minaha loogu isticmaali waayey dhalinyarada kale waa tahay waayahay si ay iyagu minaha arrintaa minaha ay u joojiyaan sida dhalinyarta tahriir shaqala-aanta yihiin maxaa aragtiyadooda loo qaadan waayey dhalinyarta oo fikir loo weydiin waayey oo gobolada dalka loo tegi waayey oo dhalinyarta xog wacan looga heli waayey si eh, waa hagaag- arrintaa, waa- eh, looga hortago waa tahay cabdiraxmaan aad baad u mahadsantay dhegeyste ku sugan buu ahaa een, magaalada boosaaso Een, waxaan ku noqonayaa eh, maxamed axmed yeri gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir Een, eh, maxamed een, ah, hay- eh, guddiga een, ah, amniga qaranka soomaaliya marka ay ku dhawaaqeen go-aankan ah inay idinku wareejiyaan mas-uuliyadda amniga muqdisho waxay sheegeen oo hadaladooda ka mid ahaa in shacabka banaadir ku nool ee gobolkan ka soo jeeda ay tahay inay isku tashadaan oo- een, ah, marka hadalkaas wuxuu dhacayaa in ah, dadka muqdisho looga baahanayay inay amniga iyagu sugtaan oo aanay cidna ka sugin walaada cabdicasiisow eh, waa runta em, horta sidaad og tahay eh, golaha wasiirada ay kasoo baxay oo ay jirtay maamulka gobolka banaadir hay-adaha ammaanku shirada isdaba jooga waa lahaayeen laakiin eh, go-aanka eh, rasmiga oo kasoo baxay golaha wasiirada eh, madaxweynuhuna uu ku taageeraa keentay horta hay-adaha eh, ammaanka ee heer gobol maahan waxa laga hadlaya heer federaal maahan heer gobol ee gobolka banaadir ka shaqeeya guryaha gobolka banaadir in la hoosgeeyo weligeedna waa jiri jirtay haddana waa jirtaa sideeda laba hadda haddana waa taa oo oo oo la yiri waa in la hoosgeeyaa Eh, tan kale waxaan rabaa inaan u sheego eh, shacabka soomaaliyeed iyo inta maaragtay waxgaranayda intaba Em, wixii jiri jiray hadda ka hor iyo waxa hadda jira wa- waa kala bedelan yihiin hadda ka hor haddii uu jiri jiray eh, eh, eh, taliya oo oo maaragtay eh, wax maamula oo waddanka oo dhan maamula ma jiri jirin qaraxyada hadda maanta wadanka ka dhacaya sida hadda maanta la isku dilayo waxaasoo dhan ma jiri jirin isbedelaa jira oo fara badan oo xagga amniga ah marka in amnigii marka waaqica maanta jira oo gaar ahaan soomaaliya ka jira in lagu tashado oo sida uu yahay iyadoo loo waajahayo in lala yimaado qaab cadowgaas looga hortagaa muhiima haddii la yidhaahdo waxaa jiri jiray waxaa jiri jira de oo oo jiri jira wakti hore maanta waxba qaban maayaan shuruucdii jiri jirta laga tegi maayo laakiin haddana haddii ay jirta maanta wax loo baahan yahay oo muhiim ay tahay tillaabo in la qaado ah waa in maaragtay tillaabadaas la qaada waa tahay taliyaha nabadsugidda soomaaliyeed wa waa saan kuu sheegay wuxuu leeyahay dad u shaqeeya wuxuu leeyahay taliyayaal ka hooseeya wuxuu leeyahay sirdoon fara badan oo u shaqeeya oo dalka gudihiisa ka shaqeeya oo caasimadana ka shaqeeya gobolladana ka shaqeeya taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir gobolka banaadiraa la yidhaahda taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir goliyaha gobolkay la shaqayn jireen Waa hagaag, waa waa hagaag.
jirta sharciyadeedii yaa lahaaya haddana asagay la shaqaynayeen marka marka saas la leeyahay muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka in loo dhawaado mar kasta shacabku waxa koowaad oo ay ka imaan karto nimankaanu askari jid taagan ama askari isgoys taagan keliya ammaanka ma sugi karo waa tahay waxaa laakiin loo baahan yahay gudoomiyaasha degmooyinka in la hawlgeliyo lagula xisaabtamo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha degmada labada taliyo ee degmada in lagula xisaabtamo ayaga oo la adeegsanayo shacabkiina ay xuuraanka keenayaan oo oo oo la abuuraayo dadkii xuuraanka keeni lahaay Waa- waa- hay-adihii marka ay u keeni lahaayeen intii hay-ad oo oo oo federaale laga raadi lahaa hay-addii degmada ka shaqaynayday oo gobolka ka shaqaynayday si rasmiya inay markaas meesha ay wax ka dhacayaan ama meesha wax lagu sumaayo ay ula soo xiriiraan isla markaasna tilaabo laga qaadi kara sababaha keenaya in maaragtay gobolka loo dhaweeyo ammaanka Waa tahay.
sidaas oo saxda ah.
laakiin een, eh, maxamed axmed een, eh, dhaliisha ugu badan ee jirta waxay tahay in aanay jirin siyaasad waadaxa oo ku aadan een, sidii amniga loo sugi lahaa oo een, eh, xitaa taasina waxay keentay in shacabkii magaalada deganaa aanay kalsooni ku qabin een, hay-adihii amniga ama bulays ha noqoto ama een, hay-adihii nabad sugidda ha noqoto idinka ka maamul ahaan een, eh, maxaa siyaasada oo aad dejin kartaan oy kula tahay waad ku kasban kartaan eh, kalsoonida shacabka ina shacabku dadku waxay la shacabku waxay la shaqaynayaan eh, qofkii siyaasad la yimaada ee ee ee ee ee nidaam iyo kala dambeyn jirta laakiin hadda waxaa muuqata isku dhexyaac inuu magaalada ka dhex jiro walaahi cabdicasiisow eh, waxyaala eh, meediyaha iyo ah, inaan lala wadaagin eh, jiroo fara badanaa jira oo maamulka iyo hay-adaha ammaanku heer gobol ay hadda ku mashquulsan yihiin oo ay wadaan oo lu- la rabo in lagu gaaro amniga magaalada muqdisho sideeda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego waddanka annaga waa joognaa waa ka warqabnaa sida wax loo sheegaayo maahan waddanka eh, eh, ammaankiisu horey u socdaa Eh, waa aragta hadda shabeellada dhexe oo dhan inta badan hadda maaragta cadowgii waa- waa laga xoray Waay.
waa laga xoray karaa waa tahay marka ciidamada oo oo- oo- oo Waa shaq- tahay.
ka shaqaynaya gobolada oo milatariga iyo amisom shaqo fiican ay hayaan waa hagaag gobolka banaadirna waa ogtahay adduunyadoo dhama adduunyadoo dhamaa wax ka dhacan ma ahan hadda maaragtay wax maanta aan la argagaxno oo aan maanta la yaabno oo aan nidhaahno ama magaaladiyaa laga kala cararaya ama dhibaa annagaa meesha joogna oo maamulkiiya ma ka jiraan magaalada muqdisho Waa- Magaalada waa- Muqdisho waa tahay.
waxyaalaha aan islahayn waa ka dhiman yihiin waa intaasay ahayd intaasna hadda gacantaa lagu haayo biyo loo saara iyo dad loo saaraa gacanta ku haayo waxaana rajaynaynaa oo oo aad boqol kiiba boqol aan ku rajo weynahay inay natiijooyin la taabo karaa waa tahay waa hagaag maalmaha bilaha ugu horeeya ay kasoo bixi karaan Waa hagaag.
darkii ammaanka maamulka gobolka banaadir si toosa loo hoojiyo waad mahadsantahay maxamed axmed cumar sulaymaan haye waxa weeyaan een, horta systemkan dawliga ah ee uu guddoomiye ku-xigeen ka hadlayo waa system aan horta xaq ahayn oo xagga ilaahay iyo diinta islaamka nooga iman ee ay noo keeneen dowladihii gumaysiga ahaa ee na qabsaday bal marka hore ogaada midaa systemkan systemkii ilaahay ku talagalay uusan ahayn systemkii ilaahay uu ku talagalay xaq ahaa haddii laga teena system qalloocan oo dadsameeyo oo iska khaladaad badan baa la gelayaa haddii aan eego amniga soomaaliya maanta waxa cudurka ugu weynahaya marka hore anigu waxaan ka hadlay waxa weeyaan waajib sida ay yurub noo bartay ee dowladihii gumaysi noo bareen waxa weeyaan waxaan iyagaa samaystay iyagaana na baray waxay noo bareen nabad sugidda nimanka nisa la yihaahdo in ay madaxweynaha riboor gareeyaan oo keliya gud go- markii ay dowladii jiri jirtay dhexe een, nabad sugidda ah, gobolka waxaa madax ka ahaa axmed jilacow allah u naxariisto cumar iminkaan ka hadalla waktigan wa- wadciga taagan iminkaan ka ma hadalno hoos iman waa ruya ma hoos imanaynin gobolka ma hoos imanaynin been ka sheegay midaas midda kale innaga inay u fakeraan loo baahan yahay waktigii midoogii maxaakiimta wadanka isagoo khasnaabo amni helay nabad helay sunnaan helay waxba isdhici jirin maalinkaasa adduunku kusoo duulay wadankeena M- ilaa maantana waxaa ka tagay qarxiskaa iyo dhibaatadaa shabaab waxay u dagaalamayaan niman ajnabi ee wadanka joogo fadhiisan mayno ajnabiguna wuxuu u dagaa u joogaa wadanka shabaab baa joogta iyo angajixisoo fadhiisan mayno arrintaas oo aan xal loo helinna ma dhacayso waxa la jecel yahay in la gaaro lama gaarayo waa taa anigu waxaan soo jeedinayaa haddii la rabo nabad in la helo hadduu caalamku doonaya inuu nabad nala helo annagana nabad aan ku noolaano inay laba shay noo sameeyaan number one inay ciidankii soomaaliyeed dhisaan oo qalabeeyaan number two inay dhammaan waxa ciidamo ajnabiga oo waddanka jooga ay ka baxaan sida ugu dhaqsaa badan waa tahay waayo waan kugu soo no- si kale waxay ku joogto karaa ma jiraan waan kugu soo noqonaya cumar salame aad baad u mahadsan tahay Een, waxaan doonayaa markana eh, inaan u bayro een, fikradaha dhegeystayaashu eh, barnaamijkan ku xiran ama dhegeysanaya ay noo soo gudbiyeen ee dhinaca facebook ay noogu soo gudbiyeen waxaa stuudiga iminka igu heliya axmed cali sheekh oo fikradaha ay noo soo ururiyey axmed haye aad ayaad u mahadsan tahay eh, cabdilcasiis Eh, fikradaha aad ayay u badan yihiin waxaan isku dayeynaa inaanu qayb qayb usoo qaadano oo inta barnaamijka uu socdo aynu ku dhex wadno Eh, haddii aan ku horeeyo eh, saalax cabdinuur cusmaan oo jooga magaalada muqdisho waxa uu yidhi amniga muqdisho markii hore ayaa lagu dheelay oo hoteel ama meel kasta lagu xiray dhagaxyo waaweyn xitaa haddii amisom lagu wareejiyo amniga waxba kama qaban karto cabdirashiid gurey awqalaf oo jooga boosaaso ayaa waxa uu yidhi maamulka gobolka banaadir kama hortegi karaan qaraxyada iyo dilalka joogtada ah ee banaadir ka dhacaya waxaan ayaan darro ah in laga hadlo keliya amniga muqdisho ayada oo la iska indhatiraya waddanka intiisa kale mas-uuliyadda amnigu waxay saaran tahay xukuumadda ee ma saarno maamulka gobolka banaadir duraan maxamuud oo jooga dalka ugandha wuxuu yidhi qaraxyada muqdisho waxaa sabab u ah bacsanaanta sirdoonka soomaaliya haddii maamulka gobolka banaadir awood buuxa loo siiyo amniga way sugi karaan sidoo kale waxaa isna facebook noogu soo qoray aragti maxamed cabdi salaad cali bootaan oo jooga gaalkacyo wuxuuna yidhi amni xumada waxaa sabab u ah xirfad xumo iyo kuwa xilka haya oo doonaya in dhibka uu sii socdo waa tahay waad mahadsantahay axmed cali sheekh Een, fikrado kale oo badan oo dhegeystayaashu ay noo soo gudbiyeenna eh, qeybaha dambe barnaamijka ayaan intaan ka gaarno een, idiin soo gudbin doona waxaan ku noqonayaa een, eh, eh, professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo jooga magaalada nairobi Een, cabdiwahaab een, sida mid ka mida dhegeystayaashu tilmaamay een, aragtida hadda aad maqlaysay Een, amison ciidamo ayaa ka jooga wadanka oo dhowr iyo labaatan kuna Een, magaalada muqdishona waa xaruntoodii Een, ah, magaaladiina waad arkaysaa qaraxyada ka socda Een, inkastoo nagunahay iyagu qudhowdu in een, ay eh, maaragtay een, gabaad ku jiraan oo xeryahoodii loogu galay oo iyagu qudhowdu aanay amni ku joogin meesha Een, sidee ula shaqayn karaan dowladda soomaaliya iyagana m- hawsha dhinaca amniga iyo ka hortagga qaraxyada maxaa uga bannaan horta cabdicasiis waxa weeyaan amison bishan may ee horteena ayay sagaal sano diraysaa waxaa waye sagaal sano waa muddo aada iyo aada u dheer weeyaan oo dal lagu nabadayn karayo oo dal micnaha wax kalo lagu samayn karayo laakiin maanta tiri waxay ka taagan tahay ayaga amnigooda waa culays ugu hayaba amnigooda ayaa soomaaliya maanta culays ku hayaba ayagaa maanta xeriyooyinka looga dilayaa oo la dumaadaya waxaad arkaysaa leego wixii ka dhacay in ciidanka burundi loo galay oo la dumaaday waxaad arkaysaa wixii ka dhacay janaale in ciidanka uganda la galay oo meesha bas lagu maarta yani dagaal baa meesha uu ka dhacay aan hadda ugu dambeysay waxay qabsay waad arkaysaa marka waxaa waaya hadda waxaad moodaaba inay wax ilaaliyaa iska dhaaf ayaga ammaankoodii iyo ilaalintoodii iyo soo qaranka soomaalida waxay la isku noqday taa mid weeyaan laakiin waxyaaba fara badan ay qabteenna waa jirtaa maxaa yeelay maanta magaalada muqdisho maanta ay nabadda ka jirta laakiin waris ayaa ka saaray kismaayo ayaa ayaa galo ka saaray waad arkaysaa baydhabo waa runta ay dhadhab weeyaan waxbay qabteen had maanta wax ma qaban ma oran karayna laakiin waxaa moodaa runtii wax intaa ka badan ayaa laga filayay ciidanka afrikaanka markuu imaanayay soomaaliya imaanayay dadka soomaaliyeed waxay lahaayeen dadkan afrikaanka idihi bada walaalihiina wax badan bay wax badan baa sifaysi doontaan laakiin waxaa moodaa run ahaantii in yani dadka soomaaliyeed yani himigii ay lahaayeen iyo rajadii ay ka qabeen in hadda muddo sagaal sano ah hadda ay sii ay gaab sii tahay waxaa keliya maanta hari waxaa weeyaan inay dadka boorar qaataan oo ay ka qaataan iyo jawhar jawhar een maanta beledweyne muqdisho kismaayo baydhabo ay dhaana amisoba inaga baxa iminkaaba culayska wahaye taasay maanta taagan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in idinka amsa wada shaqayn uu ka dhexeeyo in idinka amsa iyo idinka soomaaliya wada shaqayn uu ka dhexeeyo in idinka amsana ka go-an tahay inay micnaha amni amni ka keenaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho maxaa yidhaha caasimadda waa qalbiga ummadda soomaaliyeed weeyaan qalbiga ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay haddii la fuseeyo maanta xamar ay degto waxaa runtii gobolada kale way degi lahayeen marka waxa weeyaan wax mar kasto iyo xamar isku toosta mar kastoo xamar ay rajo yeelato mar kastoo dadka soomaaliyeed meelaha ay istaalo fiican u muuqdo yani waxaad moodaa runtii iyo waxaad moodaa inay khudro u qiiminayso maarka khudro ay mal furga u qiiminayso maarka waxa weeyaan waa- waxa weeye ummadda soomaaliyeed rajaxun baa lagu ridaya Waa waxaa lagu ridaya baaba baa lagu ridaya waa tahay marka waxaa loo baahan yahay marka xukuumadda imanka taageero loo baahan yahay inay arrintaa wax weyn ka qabato in ciidanka soomaaliyeed ay tababarto in ciidanka soomaaliyeed in ay lobby ka samayso un-ka iyo african union si looga qaadi lahaa una qabateedka dhinaca wadka aad baad u mahadsan tahay dowladda soomaaliyeed loo baahan yahay marka arrintaa inay ka fikirto ummaddana aysan mata dhiciso aad baad u mahadsan tahay een, waa tahay waxaan gudagelaynaa gabagabadii barnaamijka een, waxaan doonaya inaan soo geliyo een, maxamed axmed diiri gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda Een, maxamed een, ah, idinka ka gobol ahaan haddii mas-uuliyaddii aad la wareegeysaan een, intay leegtay heerka al-shabaab halista ka imanaysa Ma- horta idinka sha- ah, ka maamul ahaan ma ogtihiin halista al-shabaab ay amniga magaalada muqdisho een, halistu intay leegtahay walahi cabdicasiisow een, halista al-shabaab qofaa ogeyn inuu jiro ma umalaynaayo een, annaguna dee maamul uun dowladdii ka mid ahaa nahay oo weliba caasimadii fadhigeedu uu yahay oo gobolkii banaadir maamulkiisii ah marka dee halista al-shabaab ay leeyihiin ama maaragtay dhibaatada ee nabadiidka uu ku hayo waddanka gaar ahaan caasimadda uu ku hayo inaan ogaa weyno sax maahan aada iyo aadaan u ognahay Ee, waxaa la rabaa horta ee, ee, dadka inaan hal xabaa rabaa inaan u sheego Een, waxay aada ugu mashquuleen maalmahan ee, hay-adihii ammaanka gobolka banaadir la hoos keenay hay-adaha ammaanka oo gobolka banaadir la hoos keenay ma ahan hay-adihii federaalka maaha waa hay-adihii heer gobol waaye heer gobol gobolka banaadir dabcan waxaan isleeyahay ee, ee, meel kasta hadda oo wadanka ka midana ee, waa leeyahay hay-ado oo ee, heer gobol waa leeyahay marka waxaan rabaa dadka ee, soomaaliyeed oo halkan iga dhegeystaya inaan u sheegay waxaa la hoos keenay maamulka gobolka banaadir waa hay-adihii heer gobol waa la hoos keeni karaa iyo lama hoos keeni kara maaha taas waxaa sharciyadaas iskale annagu waxaan leenahay dastuuraan leenahay waxaan leenahay gole wasiiraan leenahay waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay madaxweyne Ee, ee, marka laleeyahay golaha wasiirada ansixiyo wuxuu hadday yihiin wax qaldan gole wasiirada ma ansixiyo marka marka waxaa la rabaa inaysa horta dadka ku wareerin midda Waaya.
oo waqti badan qofna uusaa loo hoos keeni karaa iyo seetaa waan kasii soconaynaa annaga markaan leenahay annaga markaan leenahay ee, waxaan ku kalsoonnahay ee, guddoomiyaashii ee, ee, ee, ka horreeyey ee, guddoomiyahana ay in badan oo kamid ah ay dhihi jireen war hay-adaha ammaanka ha lahoos keeno maamulka gobolka ha lahoos keeno ee heer heer deg- heer gobol macnaha nin walbaa wuxuu aaminsanaa inay weli wax dhiman yihiin oo aysa aysa federaalkii iyo hay- dowladdii dhexe oo caasimadii fadhigeed uu yahay xoogaa in maaragta barnaamijkaas weli maadaama dowladdu dowladdu waa dowladdii soomaaliya aad iyo aad waxay ugu dadaalaydaa meel kasta oo ka mid ah wadanka amnigeed in la sugo maaha waxaa laga hadlaya muqdisho kaliya Waa tahay.
inay hore u socdaan oo meel kasta qabtaan oo ammaankii la sugo waayo waxaa dowladda ay ku dadaalaydaa afar iyo labaatan saacna loo- loo fadhiyaa oo laga hadlaayo waa hagaag waxaa kaliya oo oo ay ka bedelan tahay ee, ee, ee, ee, maantay ee, hadda xaaladda lagu dhawaaqay waa xaalad degdega oo muddo dheer soo jirtay inaan ognahay halista ay leeyihiin maaragta cadow ay leeyihiin oo magaalada muqdisho aad mood inta badan meeshan waa caasimada soomaaliya waa wadnihii soomaaliya waa qalbiga soomaaliya ko wax meeshan la rabo in la uuriyaa oo cadowga inay la dagaalaan ay rabaan oo mar kasta dee dadka ajaanibta iyo dadka adduunyada oo meesha gacan waa tahay axmed waqt maxamed axmed waqtigaa igu waqtigaa igu yar adoo raalliya ii soo gabagabee halkan halkan ah, ah, waa waa fahmay meesha muhiimadda ay leedahay in hay-adaha ammaan ee heer gobol la hoos keenay gobolka waana fahansannahay waana waxa aan maaragtay diyaar u nahay inaan ku shaqeeyo waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay maxamed annagana rajixumadaas marnaba naba hayda ah ciidamadu waxay qaba waayeen iyo saanay qaba waayeen midna naba haydo Waa midna tahay.
inaan ku guulaysana ku guulaysayna aaminsanahay midda kaleo wadanka guud ahaan ka socota ina mar maraydaan aaminsan waa tahay waad mahadsan tahay cumar suleymaan baan isna hadalka dhinaciisa u dambeeya doonaya inaan siiyo si kooban cumar Een, maxaad xalka u aragtaa maxaa dhibaatadan jirta lagu xallin anigu karaa xal- anigu halka waxaan u arkaa soomaaliya dhibaatadeeda si deg dega in ciidamada ajaniga wadanka uga baxaan ciidan xooga dalka soomaaliya la dhiso Aad baad u mahadsan hase ahaatee uma qabo anigu mana rabo mana aaminsanin eeg gobolka hay-adaha gobolka ee amnigu gobolka way ka hawn galaan haddaba in nin xukumo oo nin amar siiyo iyo inuu nin xukumo kale uu amar siiyo wax ma bedelaysaa waa tahay waad mahadsan haddaba way ka wada hawl galaan waad mahadsantahay cumar.
nin wadafiilkiisii buu haystaa oo ka shaqaynaya cumar aad baad u mana mahadsantahay lagu farageliyo maxay u hagaagi lahayd hadday gobolka tagto may hagaagaysaa markaas cumar I aad don't think so.
waa tahay cumar Rubbish waaye.
cumar aad baad u- Rubbish waaye.
waa tahay cumar aad baad u mahadsantahay cabdiwahaab een, sheekh cabdisamed oo nairobi jooga adiguna hadalka dhinacaaga u dambeeya si kooban xalka maxaad u aragtaa halka waxa weeyaan soomaaliya yani waxa weye amnigeeda waxaa hanan kara soomaaliya baa hanan karta waa tahay marka waxaa loo baahan yahay in ciidanka soomaaliyeed la dhigto in yani cunaqabaysinta laga qaado in ciidanka soomaaliyeed nolol fiican ay helaan dalkooda ay ku hanan karayaan in muddo laba sano gudahood lagu soo gabagabeeyo ciidamadan shisheeye ee wadanka hardiyey ee meel kasta jooga dalka ay sii Waa tahay.
hayeen si kasta tartiiba marka hore bulshada laga bilaabo oo ammaanka soomaaliya iyo dadka soomaaliya lagu wareejiyo kadib maaragtay baydhaba ha ku xigto ismaayo ha ku xigto saasaa ku socota marka muddo laba sano gudahooda waxaa loo yaqaana action strategy in la hagaajiyo waayo oo marka dadka soomaaliya marka ay hantaan Waa tahay.
amnigoodii iyo qaranimada dib u hataan Aad baad u mahadsan- Hadda waxaa weeye amniga soomaaliya waxaa gacanta ku haya shee gacanta ku haya Aad baad u Marka mahadsantahay.
dadka Aad ba- soomaaliya waa la turuntur- waa la turunturinaya.
aad baad u mahadsantahay een, cabdiwahaab waxaan doonayaa qeybta ugu dambeysa barnaamijka bal inaan dhegeystayaasha iyagana waqti siiya aragtidooda een, dhegeysta khadka ku jira ayaan u baaqayaa een, eh, een, eh, bal magacaaga igu bilow iyo meeshaad joogto Een, waa hagaag- waan- een, dhegeysta khad ku jira ayaan doonaya inuu baaqo haddaad i maqlaysa magacaaga iyo meeshaad joogto magacayda waa xasan maxamed oo jooga gaarisa aniga waxaa waaye fikir ma qabo laakiin su-aal aan qabaa su-aashaan qaba waxaa waaye war dadkii dhammaadee dadkii soomaaliyeed in bay bal- badlaqday iyo mataqaana in qarax lagu baabiyey waaye nimankan madaxda ay ordahayeen madaxniman anagu u ordaynin yaa xukumi rabaan horta waa su-aal dadkii haddayba dhammaadeen yaa la xukumi rabaa su-aashaan qaba taas waaye aad aad baad u mahadsan tahay een, dhegeyste ku sugan gaarisu ahaa Een, waxaan doonaya axmed cali sheekh oo ila fadhiya stuudiyaha bal inaan weydiiyo aragtida eh, dadku ay noogu soo gudbinayn dhinaca facebooka Eh, axmed haye Een, waad mahadsantahay cabdicasiis ayaanle maxamed cusmaan kaamil oo jooga borama ayaa waxa uu yidhi caqabada ugu weyn ee amniga soomaaliya waa qabiilooyinka oo meel walba midba uu calanka taagtay Een, maxamuud warsame oo jooga gibiley ayaa waxa uu yidhi ammaan darada sii kordhaysa waxaa sababteeda leh madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku mashquulay dhanka siyaasadda taas oo keentay hoos u dhac weyn oo ku yimid amnigii dalka dhibaatada waxa ay ka taagan tahay xisaabtan la-aan iyo dembiyada culus sida dagaal oogid iyo dilalka aan meel la saarin Eh, waxaa sidoo kale isna eh, noo soo diray qoraal eh, muuse cusmaan mahad waxa uu yidhi amni ma imaan doono inta askarta mushaarkooda la gacmaynayo ayaan farduus calina waxa ay tiri dowladdu waxa ay ku dhisantaa ama ku tarantaa wada shaqaynta iyo isfahamka iyo wada socodka intaas midna ma lahan dowladda soomaaliya haddii aysan isku duubminna amni ma imaanayo aad baad u mahadsan tahay kuwaasna waxay ahaayeen fikradaha ay dhegeystayaashu noogu soo gudbiyeen dhinaca facebook haddii aad doonaysid inaad adna fikirkaaga ka dhiibato waxaad email noogu soo diri kartaa somali at v o news com ama boggaan ku leenahay facebook ayaad fikirkaaga noogu soo gudbin kartaa intaas ayaan haddaba kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay amni darrada ka jirta magaalada muqdisho iyo qaraxyadii dhowaan ka dhacay halkaasi iyo weliba sida looga hortegi karo barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi falanqaynayay maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo macalinka jaamacadda nairobi oo nairobi ku sugnaa cumar sulaymaan oo ka mid ah een, saraakiishii hore ee ciidamada cirka soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda oo isaguna khadka london kus- oo barnaamijka uga qayb galay intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leenahay guud ahaan sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis cismaan ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka v o a ayaadna ka dhegaysanayseen dhegaystayaal markan qaybihii kale idaacadda aynu gudagalne waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka oo xiliyadan kala dhegaystaan waxa- waxaana la diyaaraa caawa saare ciidle
jimco wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaynu toddobaadkan ku falanqayn doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin marka dowladaha islaamku ay ururo islaamiya ku tilmaamaan argagixiso saamayn intee leeg ayay ku yeelan kartaa guud ahaanba islaamka oo haatan dunida inteeda badan lala xidhiidhiyo argagixiso iyo sidoo kale haddii dadka aan muslimka ahayni booqdaan masaajidada islamarkaana muslimiintu ay booqdaan kiniisadaha ma keeni kartaa isfahan iyo nabad ku wada noolaansho dhex mara dadweynaha kala aaminsan diimaha kala duwan barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan ugu horeyn sideed u aragtaa in waddamada khaliijka iyo jaamacadda carabtu ay ururka xusbullah u aqoonsadaan inuu yahay urur argagixiso horta arrintaas oo uun hadda ka jirta muxuu ahaa bariga dhexe waa iska ayaan darrada iyo mustawxumada muslimiinta haysata weeye oo ah inay soomaalidu waxay isu leynaysaa qabiil qabiil marka muslimiintuna gaar ahaan bariga dhexe inay isu laayaan kooxo kooxo magac diineed wata waxay ku tusinaysaa mustawxumada adduunku wuxuu u socdaa inuu wada noolaado isagoo kala duwan annagiina annagii muslimiinta ahaanba isgargowracayno isqarayno qolaba qolaba kale ay magac diineed ku gowracaysa marka taas waa ayaan darro weeye marka loo yimaado muxuu ahaa hadii go-aanka siyaasiga marka loo yimaado hadda waxaa laga yaabaa barrita inuu waxaan sheegayna wakaas marka ay noqoto inay iyagu isku sii farfiiqaan iyagu haddana hadday intay iraa iyo kooxda taxariista fadhiistaan ay yidhaahdaan ururadan iyo ururada iyaguna u argagixiso wax micnohay samaynaysa male marka waxa weeye waa qayb iyo xukuntaas waa mustawaxumo xaqiiqatan ku socota ummadda muslimka gaar ahaana mandaqada bariga dhexe iyo shucuubtii carbeed ee la doonayay inay ummaddan hogaamiyaan inay dib isugu noqdaan iyagu oo maanta mid waliba kakareeto uu arko inuu uu baabi'iyo oo uu ka tirtiro adduunka waxaad garanaysaa mustawaxumo aan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan gaarnay weeyaan yani marka waa wax laga xumaado oo waxaan sax ahayn weeye sheekh cabdiraxmaan shariif ee bal waxaad ka warantaa guud ahaan dalka maraykanka gobollo badan oo ka mida saraakiil maraykan oo ugu ugu horeeyo madaxweynaha maraykanka barack obama waxay dhowaanahanba booqanayeen masjidyo muslimiintu ku cibaadaystaan waxaad ku macnayn karto booqashada iyo ma isu soo dhowaanshaa bismillah alxamdulilah walaal marka hore zahra adiga iyo idaacadda biyooda aad iyo aad baad ku mahadsan tihiin marka labaad dadweynaha ina dhegeysanaya waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah markaad fiiriso booqashada madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dad fara badan oo xilal u haya waddanka maraykanka ama ha noqdeen muxuu aha senataro ama ha noqdeen congress ama ha noqdeen dad kaleetaba ay booqanayaan masaajida iyo meelaha ay communitiga ama jaaliyadda ama dadka muslimiinta oo ay isugu yimaadaan ay ku cibaadaystaan qayb ka mid a asaasi waxa weeye sida aan la soconno ama aad aan u ognahay nacayb fara badan ama waxa la yidhaha islamophobia oo islaamka iyo muslimiintaba lasoo dhacdaan iyo dunida wastiga ama reer galbeedka ayaa soo badanaysa taasaa waxay doonayaan dadkaasi inay ka hortagaan oy diyaan una sheegaan muslimiinta kuwaa wax nacabu inaysan matelin bulshada maraykanka inteeda badan inaysan matelin muxuu ahaa mujtamaca maraykanka iyo habdhaqankiisa iyo valuega lagu yaqaano inaysan matelin sidaa darteed waa wax la yidhaahdo inay siiyaan deganaansho waa wax la yidhahdo inay siiyaan kalsooni waa wax la yidhahdo inay siiyaan qayb ka mida bulshada ayaa tihiin waan idinla damqanaynaa waan idinla qaybsanaynaa inta aan annagu xilka haynana waxa weeye waxaan isku dayna waxalaa wixii dhibaha la idiin geysta inaan ka hortagno taasi waa qayb weeye qaybta labaada kale oo ay ku darayaan waxa weeye in fara badan waxaa laga yaabaa gaar ahaan xisbigan la yidhaha dimuqraadigu inuu doonayo inuu aada isaga fogeeyo xisbigan republicanka ama jamhuuriga inuu aada isaga fogeeyo oo isagu ay ka muuqato haba si kala duwanaadeed nooc nacayba iyo islaam iyo muslimiin nacayba ay ka muuqato inuu iska fogeeyo taana waa qayb kale weeyaan haddana lagu jira waktigii doorashada waan gartay markaa sheekh cabdiraxmaan markaad eegto dadka muslimka ah inta badan waxay aaminsan yihiin dadka aan muslimka ahayn inuu yahay cadowgooda sidoo kalena dadka aan muslimka ahayn muslimiinta waxay haatan u arkaan inay yihiin dad cadowa iminka in kaniisadihii tagaan masaajidadii masaajidadii ay tagaan dadaan muslimiin ahayn dadka qaar waxay leeyihiin waa arrin khalada marka laba qolo oo kala duwan oo laba diimood kala haystaa goobaha cibaadada ma tegi karaan oo muslimku ma tegi karaa kaniisad si uu u soo dhagaysto waxyaabaha ay ka hadlayaan muslimkana sidan imika ay ku socoto masaajidadii dadaan islaam hayn ay ugu imanayaan waa su-aal aada u fiican weye zahray waxa marka hore waxaa rabnaa inaan fahamno laba arrimo mid waxa weeye diinteenna islaamka muslimiinta laftooda innagaa laynaga rabaa inaan fahamno diinteenna islaamkuna waa diin usoo degtay bini aadamkii akoonka oo dhan markaan saa leenahay waxa weeye qofka muslimkii wuu rumaysan yahay inuu ku dhaqmo ayaa la doonayaa qofkaan muslimka ahayn ee aan rumaysnayna sidii aan oola dhaqmi lahayn iyo sidaan aan oola noolaan lahayn ayay diintu inoo tilmaamaysaa taa marka waxaan rabnaa inay muslimiintu inagu aan sidaa fahamno waa qayb muhima weeyaan qaybta labaada kale waxa weeye kownka ilaahii abuurtay baa wuxuu ugu talagalay dad kala duwan inay ku wada noolaadaan dadkaa kala duwan oo kuwa ku wada noolaanayana xiriir baa dhex maraya xiriirku waa xiriir wax wada barasho xiriirku waa xiriir muxuu ganacsi xiriirku waa xiriir wada degaan iyo waddan ay wada yeeshaan xiriirku waa xiriir marka qaarkood xataa musaaharanimo iyo in in la isku guursado intaasoo dhan baa dadka yaa yaa dhex mari karta dhex mari jirtana dhex mari doontana yacni qaybta kale ugu dambaysaa waxa weeye iyaga laftooda ee inaan aan barto oo maaragtay aan aan aan aan aan barto yani siay u dhaqmaan iyo siday yihiin iyo qaabkooda culimmada een, islaamku ma tegi karaan kaniisadoo ma la soo dhagaysan karaan iyaguna qaabkay isugu khudbadaynayaan iyo waxyaabahay dadka iskugu wacdiyayaan intaan intay tagaan kaniisaday dhegaysanayaan haddii ay noqoto in debate dakaas la galo oo- ama la kala wada hadal bay la gelayaan Ee, intay tagaan bay soo baranayaan iyaga iyo waxa ay yihiin inay dadka si saxan isu yaqaaniin waa macno badan bay samaynaysaa yani
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneabolis gobolka minnesota oo marti noogu ahaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka
waa hagaag dhegeystayaal amuuraha islaamka intaasi haddiina ku gudban halkan waa v o a imigana dalkaasi kenya dalka kenya waxaa shalay lasoo saaray natiijadii imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalkaasi waxaana ardayda ugu horeysa imtixaanaadkaasi ay noqdeen dugsiga sare ee magaciisa la yidhahdo wami high school oo ah dugsiga soomaalidu hirgelisay waryaheena dalkaasi kenya yaasiin ciise wardheere ayaa maamulaha dugsiga waraystay irshad ibraahim waana kan aad iyo aad ayaan u farax- u faraxsannahay maanta ilaa iyo shalay iyo ilaa maasha allah iyaale ayaa wiika soo socda waana dabaaldegdeg waan ku jira- waan ku jiraynaa Eh, annaga maamu- eh, maamulka iskuulka iyo waalidiintii iyo ardayda dhammaantood waxaa yaraatay in hadda waxbarashadii maanta iyo shalay la la wado dabaaldega daraaddeed waxaanu la soconnay in dowladdu ay horay u joojisay in rankinka ama darajada ardayda ugu horeeya la muujiyo yaa soo saaray in waami uu noqday iskuulka ugu horeeya ee tobanka eh, dugsi ee ugu sare dugsiga sare Eh, waami guud ahaan eh, umu sareysa laakiin ardi ahaan calimaha ugu sareysa ayay ge- ayay gashay Eh, waxaana soo saaraa saxaafadda dowladda ma ogolo iskuulkaas ah, kowga galay iyo waxyaalahaas laakiin waxaa soo saartaa saxaafadda Eh, wasaaradda eh, qeybta imtixaanaadka ku saabsanna waxay dhahayaan maaragtay intaas hal- eh, cunugii darajadaas ugu sareysa cunugan waa dhici karta wasaaradda inay dhahda mase qaybta ma- imtixaanaadka laakiin iskuulka baa ugu sarreeyey iyo sidaan baa loo kala sarreeyey Ayaa la Saxaaf- joojiyey.
ayaa la joojiyey Marka tiina waxaa saxaafadda weeye- markiiba soo saaraysa saxaafadda soo saaray waan arkaynaa ilaa iyo xalay iyo maanta in miidiyaha ama warbaahinta waddanka kenya ay si gaara uga hadlayaan iskuulka wami high school oo iskuulka adigu aada maamusho Eh, waxyaabaha iskuulku uu gaar ahaan maadaama uu yahay boardin wiilashu ay wax ku bartaan oo u gaara eh, halkaasi eh, u gaarka ah ee iskuulka aad kaga duwantihin iskuullada kale maxaa ka mid a Ehm, arrimo badan baa iskuulka khaas u ah oo ay kamid tahay in aad aan u tixgelin maamulka yani sharci shuruucda iskuulka u dhigan in aada loo te- loo fuliyo maamul wa- waalidiintan aada shaqada arrimaha ayaga caleemahan dambe ay aada u ixtiraamaan way jirtaa in dad badan oo soomaali ay iskuulka dhigtaan oo soomaalidana waxaa nagula garanaya inaa shuruucda aada nooga adag tahay inaan raacno laakiin marka lagu eh, adkeeyo oo lagu eh, fuliyo nin kasta wuu raacaa marka saa daraadeed ayaa waalidiintana eh, sharciga ay nidaamka ay u raaceen ardaydana ay u raaceen marka si xoog le baan u fulinaa annagana waqti badan baan ku bixinay ma garata Een, irshaad waxaad ka soo jeedaa gobolka waqooyi bari ee qorshay ahaan ee ma ku jirtaa inaad gaarsiisaan maadaama us- wiilal badan oo ee, gobolkaasi ka soo jeeda ama dibadahaba ka soo noqda ay u baahan yihiin mase jiraan ee, ballaarin iskuulka aad ku samayseen ilaa iyo haatan haa fikradda way jirtaa in gobolkaas maaragtay waqooyiga bari iska- laga furo eh, ba- qeybo kamid ah waami hadda sanadkan aan joognana waxaan ka furnay magaalada cielo oo iskuul sare ah, secondary sc- secondary ah, oo wiilashii ayaan ka furnay mar horena mid primariga baan ka furnay magaalada nairobi nafteeda waxaan ka furnay qeyb gabdhaha ah oo hadda sanadkan imtixaankiisa ka geli doonaan insha alla waa la idmo marka way ku jirtaa eh, ta- eh, balaanka anaga inuu eh, laga furo goboladaas Ee, waxaad soo qaaday shuruucda adag oo dad badani ay isweydiiyaan ee marka ardaydu ay du- fasalka sideedaad ka soo baxayaan ee shahaadada ee k c ee b e da Een, inayd aada u adag tihiin oo aad ee, darajo adag iyo shuruudo adag aad ku xirtaan taa maxaa kala kulantaa tanna waxaan kala kulnaa ah, dhib badan ayagoo dadka ay aada u niy xumaanayaan marka wiilkoodii uu waayo hal buundo uu u yaraada uu dhahayaan wax badan hal buundo lay ka laaban halkaas buundana cunug wuxuu ahaa nin aada u faraxsan aada u eh, fahmi badan laakiin waqtiga imtixaanaad wax unbaa qabsaday bal buundadaasaa naloo fiiriyay dadka waxaan way dhahan laakiin de annaga ma ma ja- taa uma jecjecno waxaan ku filaynaa nidaamka siduu yahay ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u dirayso ardayda waalidiinta iyo dadka guushan aad gaarteen ee gacanta ka geystay
aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa dadka waalidiinta ah iyo guud ahaanba dadka muslimiinta ee waddanka degan si ay ayaamaha dambe tixgelin xoog leh ay usoo saareen ay u saareen waxbarashada caruurtooda caruurtina waxaan ugu aada ugu tahniyeynaynaa ayagana dadaalka ay muujinayaan meel kas guri level kasta waxaad helaysaa ardada gobol kasta ardada waalidiinta waagi hore ardada waa lasoo jiri jiray ayagaa iskuullada iska aadi jireen hadda waalidkii iyo cunugii oo isla socda iskuullada imaanayaan tan waxay muujinaysaa in dadka muslimiinta ay waxbarashada usoo jeesteen khaas ahaan dadka soomaalida taasna aad iyo aad ayaan ugu mahadinaa dhegeystayaal intaana waxaa ku dhan idaacaddeenni habeennimo siaas iyo nabadgelyo This program has come to you from the Voice of America, Washington.